Guddoomiyaha degmada Luuq iyo Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Gedo ayaa si wadajir ah u daafuray garoonka diyaaradaha degmada Luuq, kaasi oo lagu sameeyay dib u dayactir kadib markii uu burbur u geystay fatahaadii iyo daadadkii El Niño. Munaasabadda lagu daahfurayo garoonka diyaaradaha ee degmada Luuq ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada Luuq, kan gobolka Gedo iyo qeybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha degmada Luuq Daahir Maxamed Nuur iyo Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Gedo Cusmaan Nuux Xaaji Macalimow oo si wadajir ah u daafuray garoonka ayaa ka warbixiyay.
waxaa ilaahay noo suurtageliyey eelaboorkii degmada luuq oo muddo badan dayacnay in aan soo gabagabayno maanta Ee, waxaa mahaddaas iskale ilaahay subxaana wa tacaala mahaddaa kadib waxaa iskale bulshada reer luuq ee u istaagtay inay dhistaan eelaboorkooda Ee, ayagana aad baan ugu mahad celinaynaa dadaal badan iyo juhdi badan kadib maanta waxaa weeye eelaboorkii degmada luuq waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis ma dhici doonto eelaboorka degmada luuq waa xiran yahay iyo waa dayacan yihi Ee, indhahooday ku arki doonaan diyaaradaha way imaadi doonaan waxaan marka u fasaxnay maanta oo toban iyo shanta ay tahay taariikhda cid kasta oo danaynaysa inay isticmaasho eelaboorka degmada luuq waa feri waa furan yahay waa bilaacilad wax ka jiro dhibaato ma jirto Ee, juhdi badan iyo dadaal badan iyo dhismo badan oo la geli kadib taa waa lagu guulaystay ilaahay falligiis baa loogu guulaystay Ee, cid kasta oo ka qayb qaadata ee, dowlad goboleedka jubbaland way ka qayb qaadatay dhismaha eelaboorka degmada luuq Ee, madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ee aad iyo aad buu u mahadsan yahay arrinta uu naga caawiyey ee eelaboorka degmada luuq waa ugu mahad celinaynaa madaxweyne waad mahadsan tahay baan ku leenahay Ee, dadaalka aad muujisay iyo saad ooga danqatay dadkaadii cawashada kaa soo gaartay taas marka inaan la wadaagnaan rabnaa bulshada wixii hadda ka dambeeyey gadaalka dambe arrintaas waxbuu ka geystay wax la qarin kara ma aha Ee, ilaahay idinkiis arrintaas waa lagu guulaystay eelaboorkan hay-adaha samafalka maanta waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iidaysto baaq inaan u diraan rabaa hay-adaha samafalka si u dhacay fatahaadihii alinihi degmada luuq aad bay u dayacan tahay baahi fara badan baa ka jirto hay-adaha samafalka waxaan ugu baaqayaa in ay degmada luuq ay u baahan tahay waxqabad kuna soo dhoweynayno bilaa shuruud la'aan wax shuruud oo ku xiran ma laha cid kasta boolis bay leedahay booliskan iyadoo isticmaalayso annaga ka maamulhaan wixii ay nooga baahan yihiin oo ku saabsan amniga iyo waxqabadka ay u baahan yihiin hay-adaha inaan ka caawinaan diyaar u nahay ayagana waxaan ka rabnaa inay wax ka qabtaan degmada luuq ku soo dhiiridaan annagoo ku garab taagan ee waxqabadka ay qabanayaan uguna mahad celinayna wax shuruud oo ku xiran ma jirta haba yaraatee hay-adaha ka howlgeli jira degmada luuq iyo kuwa hadda danaynaya intaba eelaboorkani waa furan yahay Garoonka diyaaradaha degmada Luuq ayaa xirnaa tan iyo fatahaadii El Niño, taasi oo burbur u geysatay dhismaha garoonka.